إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdيin أmا bعd kitaabu أحكاam النikاx وmaa yتacalaq bihi min الأحكاami والqضايا hada maxalu nikaaxa axkaamtiisa iyo waxyaalaha ku tacalluqee axkaam ah kitaabkii ka hadlaayey weeye kitaabkaanu haadaa midkaanu kitaabu nikaaxi waa nikaaxa kitaabkiisii iyo wamaa yatacallaqu bihi waxa nikaaxa ku tacalluqa oo min al axkaami axkaam ah iyo walqadaaya arrimo qadaaya waa jamcu qadiya qadiyadda laftirkeedana xuguna loola jeedaa waa min baabi qabiili cadfi tafsiir waxa weeyaan waa cadfu tafsiir qadaaya iyo axkaam laysku cadfay waa min baabi qabiili cadfi tafsiir waa cadfu tafsiir oo qadaayaadka laftirkoodu waa un axkaam wey qadaayaadka laftirkoodu waa axkaam annikaaxu nikaaxa mustaxabun waa mid la sunneeyo liman qofaa loo sunneeyaa yaxtaaju u baahan ilayhi nikaaxa nikaaxa qofka u baahan waa loo sunneeyaa qofka u baahan waa qofka naftiisu ay u hilowsan tahay jimaac iyo galmoosho laakiin shardiyaa jira markuu sunno noqonaa sharaxana idinkugu daray shardiga wayajidu uhbatahu waa inuu qarashkii nikaaxa heli karaa shardigaas weeye waa inuu qarashkii nikaaxa heli karaa ka mahrin wa nafaqatin sida meherkii iyo nafaqadii oo kale laakiin nikaaxan aniga naftaydu jeceshahay qarashkiina ma heli karo sunno markaas ma ahan maxaa yeelay waxaad qoorta gashaydaa mas-uuliyad aadan ka bixi karin mas-uuliyad aadan ka bixi karinaad qoorta gashanaydaa sidaas darteeda nabigu sala allahu calayh wasalam dadka uu amray guurka waa dadka heli kara qarashkii nikaaxa yaa macshara shabaab man istadaaca minkum ulbaa'a falyatasawaj qofkii qarashkii heli kara ha guursado fa innahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarj indhaha waa mid laabid badan farjigana ilaalin badan diintaaduu kuugu kaalmayna laakiin fiiri waman lam yastadic fa calayhi bisawm qofka u hilowsan galmoosho naftiisu rabto asaan heli karinin qarash soomka ha laasimo ayaa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam marka haddii qofkii uu u baahan yahay nikaax asuusan heli karin qarashkii nabigu ma amrin inuu guursado ee wuxuu yidhi waman lam yastadic fa calayhi bisoom qofkaan awoodin ha laasimo soomka fa inna lahu wijaa soomku wuxuu leeyahay dhufaanid iyo shahwa jebin saas darteeda naftaada inaad iskala tashato maahan waa mas-uuliyad meherkii waxaad ku bixileed waa inuu gacan kuugu jira meher soomaaliguna wax oo jira maaha waa wax fasaad ah oo qofku meel kuma oga waa qoorta un iigeli qoorta iigeli hadhow wuxuu rabaa markay gabadha murmaan inuu madax furasho ugu haysto ee wax oo xoolaah oo gabadhu leedahay oo la siinayo maba ahanba waxaad moodaa nikaax oo la yaab leh nikaax la yaab leh weeye siduu xalaal ku noqonaa ilaaha yaqaan nikaaxa sharci uu sheegaya waa xoolo gabadhu leedahay oo miiska loo soo saara marka la nikaaxina haddii dayn looga qaadanayana hadday dayn looga qaadanayana waa maalmo usbuucaa la qaadan kara sida baqaarada dayn looga qaato waa qof dayn wax looga qaadanayo laakiin qoorta ii geli ayadoon meel lagu ogeyn qoorta ii geli igu nikaaxi igu xidha iga xogaydee ayadaa taqaan balse iga qaada laheed horta igula nikaaxi taas waxa weeyaan nikaaxi islaamku yiqiinay maaha maxaayna fiiri hadduu midkan soomaaliga yahay macnaba ma yeesheen xadiiska nabigu oo ah waman lam yastadic fa calayhi bisawm qofkaan qarashkii awoodin haddaanba nikaaxi marka la xidhaa meher aan laysweydiinayn oo uu yahay wax uu qoorta ii geli ah ee qof walba qorta waa gasho karaa mideeda kale firi xadiiskii bukhaariga nabiga sala allahu alay slam ninkii yidhi gabadha igu nikaaxi muxuu ku yidhi haye keen wax lagugula nikaaxayo xoolaa markaasuu soo raaraadiyey waa waaye markaasuu yidhi maya iltamis walow khaataman min xadiid horta soo raadi wax hadduu yahay qoorgashay qortan gashana iska dhila waxaan aan la baxayn oo la rabo gabadha maxfurasho marka khilaaf yimaado in la yidha ee hadda meer meeri kare saan kuu furaa ha meerkii meerika halkaasa laga bilaaba akhyaaru iska dhigaa waan ardaal akhyaaru iska dhigaa markaas leeya de gabar in aan furo anoon meerkiisiina waa igu ceeb haddana meer ma hayee haddee bal iska joog joog muxuu sugayaa macnaheedu waa maxay intaan dhibkan ku jiri lahaa waa cafi intaasuu rabaa marka war waxaas xishood darada oo diin la-aanta waa cuquubo iyo cadaabaa ka imaan ah layska daayo meherkaa layska baxsho oo qofkaan meherka heli karin ha soomay ha ka lexda gabdhaha qofaan meher iska bixin karin ha soomo ha iska daayo fasaad iyo wuxuu qoorta gashana marka shardiga waa hadalka nabiga fiiriya waman lam yastadic facalayhi bisoom waa hadalka nabiga sala allahu calay wasalam saasuu sharxigu kuleeya fiiri wayajidu uhbata waa shardi ka mahrin waa nafaqa fain faqada uhbata lam yustaxaba lahu nikaaxu hadduusan qarashka heli karin sunna maahan inuu guursado sunno waxaa inuu soomo marka waa inaad adiga tahay ma qofkii soomka loo diraata mase qofkii nikaax markaad guursaydo mase waxba moogda waa iska socotaa naftaadaad daba socota adiga waa inaad taqaan adigu qofkaa tahay horta is-oqoo ma kii la yidhi guursaa tahay mase l kii la yidhi soom kaa tahay aduu isbaro horta inta naftaada baro ee meeshii sharcigu kuu diray mar saasaa lagaa rabaa annikaaxu nikaaxu mustaxabun waa mid la sunneeyo liman qofaa loo sunneeyaa yaxtaaju ilayhi u baahan wayajidu uhbatahu qarashkiisiina heli kara waa shardi qarashkiisiina heli kara wayajuusu waxaa u bannaan lilxuri ninka xortaa an yajmaca inuu jamciyo bayna arbaci xaraa'ira afar dumara oo xor ah inuu jamciyaa u bannaan oo uu nikaax ku jamciyo nikaax inuu ku jamciyo afar xor ah mid shanaad kuma dari karo waa ka xaaran midka shanaad gaaladu waxay leeyihin hal midaa la ogoli gaala waxay leedahay iyadu hal midaa la ogoli laakiin maxay ogol yihiin waxa weeyaan konton xaaraana waa ku reed wada karta ha hal midan qabahaad leedahay konton xaaraanana waa ku reed wadee fiiri markaasay leeyiin gabdhaha la dulmina xaa dhacay see lagu dulmiyey saa saddex loola qabaa haye oo adigu boqolaad la qabtaahe adiga xadba ma leh ibliiskan fiiri bal ibliiskan fiiri muxuu ku jawaabaya markaas ma taqa may anuu hal midaan jecela jacaylka halkan midaan jecelahay boqolkan ma jecli beenbeentaas waxay u tare hadaad boqol la qabto hal ninaad tahay boqolaadna qabtahay xataa boqol ma waa intuu doono soo ma xataa boqol ma la wixii waa zini xad ma le xataa boqol ma u fiirso marka yaa dulminaya gabdhaha ma sharciga islaamka ole afar lagama badi karo mase miyaa dulminaya mase shaydaannimada leh boqol waa la wada karta laakiin halka mid ha lagugu ogaado ya yaa gabdhaha dulminaya yaa gabdhaha dhib ku haya waxaa shar ku haya iyo dhib waa kafaradaas awalna nolosha ku aasi jiray haddana le boqol ku reed wado kuwaasaa sharta wada wayajuusu waxaa u bannaan lilxuri ninka xortaa an yajmaca inuu jamciyo bayna arbaci xaraa'ira afar xora welilcabdi addoonkana waxaa u bannaan an yajmaca inuu jamciyo bayna snatayni labo laba dumara ka badan ma guursan karo addoonku walaa yankixu ma guursan karo alxuru ninka xortaa amatan addoon ilaa bishardayn laba shardiyuu ku guursan karaa ninka xorta ah gabar addoon ah wuxuu ku nikaaxsan karaa laba shardiyo kuwi waxaa kala duwan addoon adugu aad leedahay iyo addoon aad guursayda waa kala duwanyi addoon aad guursaydo nin kaloo sayidaha maalan leh ninkiyaa kugu nikaaxinaa ilmaha ay dhasho addoommay noqonaya asagaana le sayidkaasaa qaadana day toban dhasho toban addoon wey ninkaasaa qaadana laba beerta u darana labana geela laba ariga laba lo'da laba dukaamaday u gadaya hadduu ninaad ciidan u tabcayda ha u fiirso laakiin addoon adugu aad leedahay haddaad ka cilma dhasho guur lama yidhah milkul yamiinaad ugu galmoonay guursamaydi adoon guursanay xalaal kuu ta ma ujeeda ilmahay dhashaana xoray noqonay maxaa yeelay qofku ilmuhu dhalay addoon uma noqdaan ilmaha aad dhashay iyo waalidka midna addoon kuu noqonma marka addoon aad leedahay ma laga hadlaayo meeshaan ee waxaa laga hadlayaa addoon adiga malihid mid kalaad nin kale leeyaha rabta inaad guursato ama gabaru leedahay gabaraa iskale gabadhaan aad guursayda haddaa rabto marka marka aad gabarh addoona guursaydo ood nikaaxsaydo laba shardiyaa lagaa rabaa ku yidhi walaa yankixu ma guursan karo alxuru ninka xortaa amatan addoon ilaa bishardayni laba shardi un ma ahane cadamu sadaaqi اlxura gabar xor ah meherkeed waa inuu waayo iiri meherka hadda iiri waa wax la hayo waxa laga hadla ee waxaan qoorta ii saara miya qof weynaa jira ha midkan beenbeentaa soomaaliyeed wax weynaa lama arko kaas laakiin sharci maaha waxaas kow gabar xor ah meher uu ku guursado waa inuu waayo waa inuu waayo haddii la yidhi marka labaa soo gelayda halkaas u fiirso hadda gabar xora ma qabo haddeer gabar xor ah oo istimtaac u suubata ma qabo ma u suubato ama barasa uga dhacay ama juudaana uga dhacay ama maba qabo marka hadda waa shardi markaas inuusan qabin gabar xor ah oo istimtaac u suubata koow haddana meher uu ku guursado ila gabdha xorta iyo gabadha adoonta waa kale meher badan yihi waa inuusan heli karin marka shardigaas intaasa isla soo gelaya shardiga labaad waa khawfulcanati zinana waa inuu ka baqaa haddii uusanba hilow badani jir inuusan zina ka baqin ee ilmo addoommaa inuu dhalo waa inu iska ilaaliya waa inuu dhowrsadaa laakiin hadduus yidhahdo haddaadan guur helin xaaraanad ku dhacaydaa waa shardi markaas u bannaanaanay inuu gabarh addoona guursadaa sharaxa fiiri marka labadaa shardi markii la sheegay wa taraka wuu ka tegey uu ku yidhi sharaxa almusanifu musanifku shardayni aakharayni laba shardiyoo kaluu ka tegey axaduhumaa midkood allaa yakuuna taxtahu hoostiisa waa inaysan ku sugnayn xuratun gabar xor ah xorradaasoo muslimatun muslimad ah ow kitaabiyatun ama kitaabiyad ah xorradaasoo tasluxu u suubata lilistimtaaci ku raaxaysi u suubata oo maalan aan wax waalan ahayn juudaan aan qabin baras aan qabin waa inuusan qabin waa shardi marka shardigan shardiga horuu ku dhex jira looma baahna in la yidhaha waa ka tegi maxaa yeelay gabar xora meherkeed waa inuu waayo haddii la yidhi haddana ma qabo miduu ku guursadana ma haysta waa labadu marka halkaas isla soo gelaya shardigan marka looma baahnayn inuu ku tacaqubo laakiin waa shardiga kale laga maarmaanka wa faaniin shardiga labaad oo ka tegey islaamul amati addoonta waa inay islaam haysataa diin islaam haysataa islaamul amati waa addoonta islaamideeda allatii addoonta yankixuhaa uu guursana alxur waa inay muslimaadta mid kaafirada lama ogola maxaa yeele kaafirad iyo ilma ilmo addooma noqaan lama iskuma darsan karo labadaas waa shardi qur-aankaana saas ku shardiyey suuratu nisaa saas ilaahay ku shardiy waa inay muslimad tahay falaa yaxilu limuslimin nin muslima xalaal uma ahan amatun waa faacilka yaxilu falaa yaxilu xalaal uma ahan limuslimin nin muslim ah amatun gabar addoon ah amadaasoo kitaabiyatun oo kitaabiyada oo ama yahuuda amase ahlu kitaabka kala oo kirishtaanka amatun aad leedaha markaasaad ka sifaynaa kitaabiyatun haddana waaya qalin waa haysataa marka saasaad leedahay marka saddex shardi wey saddex shardi wey saddex shardi shardigan oo ah waa inuusan hadda gabar xora qabin shardiga horuu soo hoosgela xaba marka ugama baahnin saddexaa shardi marka la helo uu gabar addoona guursan karaa khalaas wixii ilmaaho la helaana waxay noqonayaan caruur addoommaa oo uu iska leeyahay sayidku ay noqonayaan wixii uu dhalo lakiin asagay ku abtirsanahay isagaa dhalay laakiin waa ka addoomo hadduu asagu kala heshiiyo ka gadgato waxa wey waa u xoroobay laakiin xoolaad ku gadahaydo gabar xora ku guursata haddaad xoola haydo xoola mahaydo kolleyba haddaad xoolaad ku gado haydo laakiin fiiri cayaar maahan cilmihii horta adaa dhalay waxaa dhici karta gabadha addoonta markaad guursato kadib ilahay inuu xoola ku siiyo markaad xelesho sayidkan inaad ka gadato oo tiraahdaa bal ilmahan laba wiil iga gado haye haddana gabadh laba gabdhood iga gado wiil iyo gabar iga gado hadba waxaad heshaad ka gade haddaad xoola heshan addoontu kaa furmimi kaa furmimi kaa furmi oo yuqtafaru fi dawaami maa laa yuqtafaru fi libtidaa qaacidada la yidhahay tanu ka mid ta yuqtafaru fi dawaam maa laa yuqtafaru fi libtidaa markaad qaninimada aad qani noqoto bilowga hore adoo qaniya gabar addoona ma guursan karin laakiin haddii gabadha adoo qaba aad qani noqoto kaa furmimi marka ilmahaaga haddaad midkaad garataan xoru noqona adiga xorayn kalama rabo aad beecu markuu ansaxood milkido isagoo hore ka xidhooba ilaa caruur waalidkiis uma noqdo addoon sharcan marka uun cayaar maahan meel cidlaa ka rom wa nadaru rajuli ninka fiiradiisoo ilaalmarati haweeney uu fiiriyo calaa sabcati adrurin toddoba nuuc ayuu ahaaday fiirada oo aad fiirinaydo qof dumar ah toddoba wey toddoba nuuc wey toddoba nuuc xagga xukunka marka la fiiriyo maxaa dadkaad fiiraydaa kala duwan dantaad u fiiraydaana waa kala duwanta dadkaad fiiraydaana waa kala duwan yahay ujeeddada iyo dantaad u fiiraydana waa kala duwanta saasaa xukunka kala duwayda wa nadaru rajuli ninka fiiradiiso ilaalmarati haweenay uu fiiriyo calaa sabcati atrubin nuucyaalo toddobaad korkooda yuu ahaaday axaduha midkeed nadaru waa ninka fiirintiisa ilaa ajnabiyatin gabarh ajnebi kaa uu fiiriyo liqayri xaajatin baahi la-aan isagoon u baahnayn inuu fiiriyo liqayri xaajatin ilaa nadariha asagoon fiiradeeda u baahnayn oo baahi sharciya maahan baahi sharciya waa noo soo socota maxaa ka mida waxbaad ka iibsani maxaa ka mid a dembiyay ku jirtaa inaad ku markhaati furtaad rabtaa adoon dan ka lahayn haddaad fiirido ma bannaana fakayru jaa'isin mid bannaan qayrkiisa wey xaaraan qadcana wey nabiguna zinu ku tilmaamay sala allahu calay wasalam fiiradaas iyadiyo lasii dhaldhalaaliye oo lasoo qurxiyo lasoo sawiray mobil ka fiirsatana kaba shar badan kaba shar badan marka waa xaaraan ma bannaana waa aayad qur'aan wqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ragga mu'miniinta nabiyow amar sii indhahooda ha laabeen yaysan fiirin dumarka ajnabiga ka ah yaysan fiirin iska ilaaliyeen nabiguna sala allahu alay waslam wuxuu yidhi ishu waa sinaysataa wa zinaaha nadar zinadeedu waa inay qof ajnabi ka ah fiirido waa zaanig ninkaas fiirinaya gabdhaha ajnabiga ka ah waa waxaa quluubta madoobeeya oo cilmigu u degi dido quluubta dumarka ajnabi kaa inaad fiirido waa inaadan weligaa arag inaad isku daydo soo ma jeedid waana yeeli kartaa haddaan shaydaan ku dhibin laakiin shaydaana fara kugu haya waa yeeli kartaa culummadii soomaaliyeed qaar ka mid ah nin shiiqa oo wakhtiga weliba aysan jirin gabar xijaaban ayuu waxbaran jiray fiiri ciduu la noolaa shiiqaas toban iyo toddoba sano oo uu waxbaranayay hooyadii wax u karinayday islaan islaamid ajnabi ka awey a wax u karinayday mana xijaabno guntiinay qaadanayn guntiinada waa taqaana meeshay marayd ma garatay toban iyo toddoba sano uu agteeda jikadeeda wax ku baranayo weligeed ma usan arag u fiirso markaasuu ceelgaab isagoo maraayo shiiq noqdo caalimho magaaladan wax ka akriya ay ka soo horbaxda ayado waa taqaan isagu ma yaqaan dadka kama yaqaan toban iyo toddoba sanona waa la noola u fiirsada maahan inuu baqbaqa ka fiiri jiray soo ma jeedin weligiis ma usan arag markaasay ku soo bood ma shiiqiya nasiidaa naaru kuuntay nasiida waa tuuray markaasay tiri naaru kucuntay caasisana jikada inta wax ku barto qaali noqdo shiikhyaban la yidhi uu maanta i tuuray waa tuma waa heblaay hadda wuxuu yidhi waa adaa dulmiga iska leh maxaa iigu dhege ajnabiyaa tahay maxaa iigu dhege maa halkaa inta istaagta tiraadi hebel bal waran ha bal inaan aan ku caasiyin kale ha abaalkaagii waa xasuustaa wanaaggaad ii gasho waasa laakiin wanaaggaas keenima inaad ugu dhegto keenima korkayga hau taabe ajnabiga taag soo ma jeeda marka toban iyo toddoba sano gabadhii cuntada kuu karaya inaadan oqon ma awooddaa waa awoodda haddii iimaan alla ku siiyo laakiin haddii iimaanku daciif ka yahay ma awood ma awoodi ma awoodi marka ma banaana nuuca koodaa midkaas daadan awoodinna qalbigaaga cilmi badan kuma sugnaa doono maxaa yeele imaam shaafici waxaa laga sheegaa gabadh ajnabiga a lugteedan hal mar arkay laba boqoloo xadiisa halkaas iga luntay laba boqol u fiirso adna maalintii toban goorood fiira waxaadna leedahay shiikoo hal nisyaanka igu batayoo xoogaa xifdiga igu liitay axaduha midkeed nadaru waa ninka fiirintiisa ilaa ajnabiyatin haweeney ajnabi kaa uu fiiriyo likayri xaajatin ilaa nadariha isagoon baahi u qabin fiiradeeda fa kayru jaa'isin waa midaan bannaanayn oo xaaraan ah wahaani midka labeeyaa nadaruhu waa ninka fiiradiisa ilaa zawjatii xaaskiisa uu fiiriyo ow amatii addoontiisa uu fiiriyo fayajuusu waxaa bannaan an yandura inuu fiiriyo ilaa maa makaan cadal farja farjiga ka soo haray minhumaa zawjada iyo addoonta xaalu makaankaasu ka mid yahay jirkoodoo dhan uu arki karaa xaaskiisa iyo addoonta uu asagu milkiga u leeyahy jirkoodoo dhan uu arki karaa farjigaa laga reebaa waa wej daciif ah wejka ka reebaa salmaleh fiiriya sharaxa sharaxa fiiriya ama alfarju uu leeyahay matnigu dariiqada uu ku socda uu ku bara marka hore kadibna wuxuu kuu sheegaa sawaabkii ama alfarju farjigeeda zawjadiisa iyo addoontiisa fa yaxrumu waa xaaraan nadaruhu la fiirintiisa wa haadaakanu wejun daciifun waa wej daciifa ee ha ku kadsoomi waxa matniga kuugu yaalla walasaxu jawaasu nadari ilayhi sida asaxa saxnimada badan cinda shaaficiya fiiradu waa inay bannaan tahay laakiin maca alkaraahati laakiin waa uu laga fiican yahay ee ku dembaabi maydid karaahada xaa loo ictimaaday fiiriya dabcaddan hayo qofka haysta shan boqol lixdan iyo kow raqamka ah wax tunidda waxaa loo cuskaday karaahiyada calaa qowlihi sala allahu calayh wasalam annadaru ila alfarji farjigoo la fiiriyaa yuurisu damsa indhala-aan uu qofka dhaxal siiyaa indhuhu ka ride indhala-aanaa kugu dhece ayilcama indhala-aan wuxuu yidhi walxadiidu saxiixun ku yidhi haddee shay walba ehelkiisaa la weydiiya walxadiidu saxiixun laa ilaaha illa ant wa qaala ibnu salaaxa wuxuu ka yidhi fiihi xadiidka hadalkan waa runtiisa ibnu salax waa yidhi ina bna cadiy walbayhaqiya rawayaahu ibnu cadiy iyo bayhaqiyaa wariyeen biisnaadin jayidin intaas kaliya inuu ku ekaysta maahayn waxay ahayd xadiiska xaqiisa inuu siiyo xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu yidhi qaala ibnu abi xaatim fi lcilal sa'altu abii canhu aabbahay abi xaatim arraasiyaan weydiiru xadiiskan muxuu yidhi abu xaatim arraasi mawduucun waa been abuur ma ahan xadiis daciifa kaliya ha waa been abuur nabigaa laga been abuurta ha qofaa beentan sameeyey markaasuu wuxuu yidhi annadaru ila alfarji yuurisu damsa uu yidhi miyaa beentaas abuuray ee nabi ma dhihin saasuu yidhi abu xaatim arraasi markaasuu yidhi wadakarahu ibnuljawsiy fi lmawduucaat ibnuljawsina axaadiista mawduucaadkaa ku daray ha markuu axaadiista nabiga lagu been abuurtay qoraayey uu ku daray hadalka ibnu salaaxuu keenay xaafidku markaasuu yidhi wa fiihi nadar bushiyaa ku jiri warkan uu sheegayo oo ah waxa weeye sanadku waa jayid ha musallam maaha looma nabadgelin marka karaahiya xataa ma sugna iska daa xaaraami ma sugna wahalis nuuca saddexeeya nadaruhu waa ninka fiirintiisa ilaa dawaati maxaarimihi maxaarimtiisa kuwa u saaxiibka uu fiiriyo maxaarimta waa kuwii suuratu nuuh ilaahay soo reebay gabadha markii jalbaabka ilaah amray walaa yubdina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna ka bilow ilaa libucuulatihinna ow aabbaaihinna ow aabbaai bucuulatihinna waa raggaas maxaarimta waa gabadh waxa weeye zawjkeedii aabbaheed oo kaleeto kuwaas weeye zawjka isaga asal maxaarimta laguma daro laakiin haddeer xukunka laga hadla waa kala mid isagu maxaarimta kuma jiro laakiin xukunkan hadda laga hadla waa kala mid oo aayaddu waa isku dartay sooma jeedid marka gabadha zawjkeeda ugu horreeya aabbaheed oo kale zawj marka waa soo aragnay xagga dhig aabbaheed oo kale walaalkeed la dhashay oo kale adeerkeed abtigeed wiilkay eedda u taho walaalkeed dhalay wiilkay habaryarta u taho walaasheed dhashay waa kuwaas wey maxaarimta waa kuwaas waa arki doonaa kuwaas maxaarimta ninku inuu fiiriyo gabar mahram uu u yahay xukunkeeda waayo wahaali midka saddexeeya nadaruhu waa ninka fiirintiisa ilaa dawaati maxaarimihi kuwa maxramka u saaxiibka ama nasab ama radaac ama musaahara waa arki doonaa noo soo socdaane kuwaas inuu fiiriyo oo amase amati addoon asagu milki u leeyahay addoonta almusawajati ee laga guursado nin kalaa qaba isaga waxa weeyaan marka uma bannaana xataa inuu u galmoodo waa ka xaaram ilaa nin kala qabe addoonu isagu milki u leeyahay laakiin nin kale qabo oo uu nin kale u guuriyey isagu labadaasa isku xugun maxaarimtii iyo addoon uu isagu milkigeeda leeyahay laakiin nin kale guursaday oo isaga u guurina maxaarimtiisa ow amatii addoontiisa addoonta almusawajati la guursaday fayajuusu waxaa bannaan inuu fiiriyo fayajuusu nadaru fiiraa bannaan fii maa makaan uu fiiriyo caddaa ka soo haray maa makaanka bayna surati xudunta iyo wa rugbati jilbaha u dhaxeeya lowyaha iyo xudunta inta u dhaxayda waa ka xaaraan inta kalaa u bannaan qowlkaasay shaaficiyadu xoojiyaan laakiin qowlkaas kaliya ma wada qabaane qaar shaaficiyada ka mid ah waxay mareen waxaa u bannaan maxaarimta oo hooyada walaasha eeddada habaryarta gabdhahaas maxaarimtada waxaad ka arki kartaa marka caadiga ahay gurigooda ka shaqaynayaan jirkooda inta muuqata bis gabadha caadigaah gurigeeda joogta gabadha caadigaah gurigeeda joogta jirkeeda inta ka muuqata intaasaad ka arki kartaa oo aan jalbaabka wadag sababtoo ah meesha lagu soo istisnaada fiiri walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna gabdhihii markii jalbaabkii laga soo hadloo layidhi walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna markaasaa waxaa la yidhi quruxdooda ayay u muujin ilaa ragga maahane marka jalbaabka dadka aysan ka qaadayna laga hadlaya gabadhu markaysan jalbaab sidana gurigeeda joogta inta ka muuqata aad hooyada walaasha eedada habaryarta dadkaas maxaarimta ku ah intaasaad ka arki kartaa intaasna sida badan waa un madaxa iyo un gacmaha qayb ka mid ah iyo lugaha iyo wey wejkaa shaaficiyada gobola qaba fiiriya waxaad fiiridaa raqamka شan boqol lixdan iyo labo شhan boqol lixdan iyo labo muxuu yidhi dabcaddaanaan hayo weye qofka haya xaashiyadeeda yaxrumu cala rajuli qaطcan waxaa xaaraam ka ah annadaru inuu fiiriyo ilaa maa makaanka bayna surati warukbati udhaxeeya min maxaarimi inuu ka fiiriyo liannahu makaankaas cawratun weeye waqiila waxaa layidhi laa yanduru ma fiiri karo min maxaarimihi ilaa maa makaan keliya uu ka fiiri karaa yabduu muuqana cinda almihnati shaqada agteeda wahiya mihnadu alkhidmatu waa markay adeegaydo gabadhu markaas weeye waana madhabka xanaabilada wahuwa sawaabu sidaasaana saxdiiya gabadha maxaarimtaada maahan ilaa qaarkeeda hore inaad fiiri wada fiiri karto sax maaha marka caadiga ay gurigeeda joogtay shaqaynaydo inta ka muuqataad ka fiiri karta sidaasaa sawaabkiiya waana madhabka xanaabilada waana madhabka xanaabilada weliba waa goorma markaas lagu leeyahay intaasaa kuu bannaan wahaadaa idaa kaana nadaru bilaa shahw waa markuu shahwa la'aan yahay amaa idaa kaana nadaru ila almaxaarimi bishahwatin fayaxrumu cala arajuli annadaru ilaa kuli ljasadi bilaa khilaafin liannahu laa ya'manu lfitna xiina idin fatanabah lihaada ku baraarug hadde marka lagu leeyahy maxaarimtaadaad fiiri kartaa waa mar aadan shahwo u fiiray ee haddaad tahay qof shaydaan ku cayaaro shahwo u fiirina maxaarimtiisa kuma bannaana waa kaa xaaraan adiga kuma jirtid waa lagu soo reeba adiga waraabicu nuuca afreeya annadaru waa fiiro liajli nikaaxi guur dartiis loo fiiriyo ninkii wuxuu doonayaa gabadhan inuu guursado waa go'aansaday maahan macnaheedu isha suuqa dhigo fiiri iska bal ka dhex raadso sida ari suuq la keenay maahan taasu wax diina maahan laakiin gabadha hebla ina hebelah aada go'aansato inaad guursato in lagu siinayaad ku kalsoon tahay taasaad aad marka fiiri kartaa midaasaad fiiri karta hadday ku cajab geli weydana waa ka tegi hadhow ninkaas eed ma gelin dunta gabadha fiiriyo yidha ma guursanayo muxuu fiiri haduusan guursayn muxuu fiirinaya duusan iska fiiriyuusan go-aan lahayn hadduu qasban yahay muxuu ka fiirina waxa uu fiirinaa waa qalbigiis inuu ku xasilo meeshu habeen dhaxmo maa ee ujeeddadu waa guur joogtaa labadan qof intay wada nool yihiin inay noolaadaan marka laisguursaa saasaa laisku guursadaa labadan qof intay nool yihiin inay wada joogaan saasaa laisku guursadaa mar hadday saas tahay waa inuu inta fiiriyo qalbigiisu ku qanco hadduu inta fiiriyo qalbigiisu ku qanci waayo khalaas xadiis saxiix bukhaariga gabadhii nabiga tidhi guurso nabigu waa fiiriye kor uu fiiro uga bilaabo ilaa laguu fiiri ha gabadhuna gabar waxa weeyaan dee qaawan maaha soo ma jeed waa fiiriyo khalaas waa ka jeesta go-aanuu ku gaari uusan guursan marka lama ceebiyo ninku hadduu inta gabar fiiriyo uu ka baxo oo yidhahdo hadda waxaan go-aansaday inaanan guursan muxuu fiiraya hadduusan guursayn maa hase go-aanay ka eed laakiin ma uusan ku qancin soo ma qof walbaana rabitaanuu leeyahy soo ma maxaa sharcigu u leeyahy fiiriba waa inuu ku go-aan qaato marka waa uu fiirinaa laakiin halkee ka fiirinaa fiiri waraabicu annadaru waa fiiro liajli nikaaxi loo fiiriyo fayajuusu waxaa u bannaan ila alweji walkafayni wejiga iyo labada calaacalood ayaa u bannaan inuu ka fiiriyo wejiga iyo labada calaacalood aa u bannaan wejiga iyo labada calaacalood sidaas ayay culammada shaaficiyadu aad u nasgareeyaan laakiin ahlucilmiga gobol waxay yidhaahdeen gabadha jirhkeeda marka ay shaqaynaydo inta ka muuqata wuu ka fiiri karaa inta ka muuqata waa uu ka fiiri karaa waxaana caddaynaya inay sidaas tahay sharcigu wuxuu fasaxay gabadha markuu fiirina ayadoon ogeyn inuu fiiri karo u fiirsada oo xadiis saxiixay ku soo aroortay ayadoon ogeyn ta u gambado inuu fiiri karo haddii la yidhi ayadoon ku ogeynaad fiiri kartaa ayadoon ku ogeyn waa ayadoon jalbaab sidan marka la fiiri kara ayadoo marka aan jalbaab wadan jirkeeda inta ka muuqata aa u bannaan inuu fiiriyo waa cinda almihna inta inta ka bannaan waa iyadiyo wada qaawanma laakiin iyadiyo gabadhii shaqaynayda maalan oo gurigeeda ka shaqaynayda iyadoon iska jirin oo aan islahayn nin ajnabiga ku arkaa uu fiiri karaa taasaa u bannaan maruu fiiri karaa labuu fiiri karaa saddexna waa fiiri karaa ilaa uu ku qanco maahan maruu arkay bis waayo saa big adhow say ahaydba ma yaqaan saddex iyo afar baa fiiri karaa khalwana lama ogola markuu fiirinaa inay isla qaali noqdaan qol la yskula xidho maya waa xaaraan xaaraan qadcana weeye dayusiin weeye dadka gobol gabadhoodii ayay nin ajnabi ka aqoon la gelinaya qolkan isku warsada ku sheekaysta dayuusin wey dayuudkuna jannada ma galo waana waaweyn waxa ninka asaguna qol gabar in lagula xirayeelay laftigiisu waxa waaye waa bisad hilib raadayda soo ma jeedid inay xagxagato marka xaadiidaan waxyaalaha dhaca waxyaala qariib ah ha midaa yidhi gabadha la sheekayso qolka hooyadeed waa joogta walaalkeed waa jooga aabba ma hub intaasa guriga barxadda fadhiya qolkaana la wada geliy halkiiu damca inuu ku kursado ka war markaasu tiro naga ta dulli ku bax markaasu inta ka xago inta ka xago inta isagoo miciyo ku dhiigle gabadhiina ay xagxagan tahay oo uu cararayo hooyadii aabbii ku tug iyo wiil yaa ka shaqeeyey marka markaasay weydiiyeen shiikh waa uu xagtaye dhiig ma kulaana ku yidhi bisaddi aan hilibka kula xidhay qolka waa ay xagatay dhiig ma kulaaba falfiiri wuxuu weydiinayo acuudu billah asagu inuu dayuus yaa soo baxday soo maaha muuse xishoohay yaa qolka kula xidhay shiikh waa naga xagtaye dhiigii ma kulaanahay uley inaa lilaahi marka marka aad fiiraydo khalwa ma bannaana waa xaaraan labadiinna meel dadku inin joogaan inta qof xagga fadhiisto waa isku warsa kartaan ee inaad istaabataanna ma bannaana inaad isla qaalintiinna ma bannaana walkhaamisu nuucaa shaneeya annadaru waa fiiro lilmudaawaati dawayn loo fiiriyo fayajuusu waa bannaan yahay nadaru tabiibi faacilkii ka dhig dhaktarka fiiradiisu waa bannaantahay fayajuusu waxaa bannaan nadaru tabiibi waa kan ku dhiga sharaxa min alajnabiyati gabadhii ajnabiga ka ahayd inuu fiiriyo ilalmawaadici meelaha allati meelaha yaxtaaju dhakhtarku u baahan yahay ilayhaa meelaha meesha cudurka ay ka sheeganaydo oo inuu fiiriyo maahane aan si kale lagu ciilaaji karin meeshaasuu ka fiiri karaa jirkeeda kale waa ka xaaraan hadduu yidhaa waa fiirinaa meesha inta kale inta la daboolo aa meeshaas la bannayna meeshaas bisuu fiiriya ma ahan meel hadduu ka fiiraya waa u wada fasax maaha fiiriyo maxaa qaacidadu waa maxay in la fiiriyo waa daruura soo maaha qaacidaduna waa maxay addaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada inta laga maarmaankaa lagu soo kooda ee lama faraq dheeraysto walkhaamisu annadaru waa fiiro lilmudaawaati dawayn loo fiiriyo fayajuusu waxaa bannaan nadaru tabiibi dhakhtarku inuu fiiriyo ilalmawaadici meelaha allati meelaha yaxtaaju ilayha uu baahan yahay laakiin shardiga ay leedaha ayadana shardigu waa laga maarmaan sharaxa fiiri meeshuu u baahan yuu fiirina inuu daweeyo haddii xataa farjiga noqoto waa fiirina wayakuunu daalika bixuduuri maxramin waa in nin maxramkeeda la taagan yahay maaha dhakhtarku inuu qolka ku xirto gabadha ow zawjin ama zawjkeedii la taagan yahay ow sayidin hadday addoon tahay sayidkeedii la taagan yahay ow imra'atun iqatun ku dar ama gabar iqa ah oo lagu kalsoonya diinteeda waa inay la taagantahay waa shardi shardi labaad haddana wa anlaa takuuna hunaaka imra'atun tucaalijuha sharxa fiiri waxaa shardi kalaa ninkaanu markuu fiiraa gabar dhaqtaraad ah oo cudurkan daway karta in la waayey ee gabar dhaqtaraad ah inta joogta gabar wax ma taqaana ninka iigeeya iska doorasho ma bannaano gabdhaha laftirkoodaana fidmadaas wax ka qaba gabdho badanaan lagu karin gabar dhaqtaraad ah lagu geey oo iyadoo dhakhtaradii qolkan ku jirta alada gabar wax ma taqaana ninkaan iige waa dulmi waa fasaad labadan shardiya la raba fiiriya marka gabar dhakhtarada la waayo koo nin aan loo taga soo maahan waa inuu qof kula jiro ama zawjkeedii ama maxramkeedii ama gabar lagu kalsooye waa inay kula jirto markaasay w wasaadisu nuuca lixeeyaa annadaru waa fiiro lishahaadati markhaati darteed loo fiiriyo inuu ku markhaati furuu rabaa dembiyay faraha kula jirtaa aw lilmucaamalati ama mucaamala dhex marayda mucaamaladu waxbuu ka gadanaahoo kale wa waxbuu ka gadanaahoo kale ama waxa weeyaan aduu arrin oo ama keenayda inuu ku markhaati furo ama dembi faraha kulama jirtee waaba la guursana gabadhi soo ma jeedin inuu ku markhaati furuu rabaa oo markhaati ayaa loo keenay koow amase waxbuu ka gadana annadaru fayajuusu waxaa bannaan annadaru inuu fiiriyo ilalweji wejiga khaasatan akusu waan gaaryeela khaasatan gaaryeeli wejiga keliyaha u bannaan maxaa yaele jirkeeda kale shaqa kuma leh wejiga keliyaha u bannaan waa goorma waa markuu rabo inuu ku markhaati furo wejiga keliyaha u bannaan laakiin wejiga keliya maruusan u bannaanayo waa maxay waa zino hadday ku jirto oo uu doonayo inuu zinada ku markhaati kaco markaas waxa weeyaan cawradu fiirinaa maxaa yeelay hadhow waxaa la rabaa inuu yidhaahdo anaa xaqiijiyo markhaati ka ah arrintaas sugnaanshadeeda ee way iskor saarnaayeen iyo markhaati maaha isagaa siddeetanka dhibaasha ugu dhufana aduu yidhahdo way iskor saarnaayeen iskor saarnaayeen laga yeeli maayo zina xaqiiqaha laga raba inuu sheego marka markaas taas waxay keeneen inuu fiiriyo oo xataa sawataynkii fiiriyo taasay keenayda wasaabicu mid ka toddobeeya annadaru waa fiiro ilaalamati addoonta uu fiiriyo cindabtiyaaciha gadashadeeda agteeda addoonu suuqa ka gadana waa fiirina markaasoo ma ahan ilaa waxa aad gadayda waa inaad u jeeddaa markaasna waa iska fiirina wasaabicu annadaru waa fiiro ilaalamati addoontii la fiiriyo cindabtiyaaciha gadashadeeda agteeda fayajuusu waxaa bannaan annadaru fiiro a bannaan fayajuusu nadaru fiiraa bannaan ilalmawaadici meelihii la fiiriyo allatii meelaha yuxtaaju loo baahan yahay ilaa taqliibiha la gedgedinteeda afarta adin waa inuu fiiriya majiisi amase waa caafimaad qabtaan gacmihii lugihii waa inuu fiiriyo indhihii oo kaleeto ma indhala'dahay oo kaleeto waa inuu fiiriyo waa inuu fiiriyo laakiin cawradeeda maya cawradeeda ma fiiriyo tinteeda waa inuu fiiriyo ma tin jiresanta ma tin adagta waa inuu iska fiiriyo addoontu gada waa fiirina marka gacmaha iyo lugaha iyo tinta iyo uu fiirina laakiin cawradeeda ma fiiri karo faslun walaa yasixu ma ansaxay faslun muxuu fasal u yahay fasalkan faslun wuxuu fasal u yahay fii maa shay laa yasixu nikaaxu nikaax uusan ansaxayn ilaa bihi maaga maahane nikaaxa waxyaalo laga maarmaan u ah ayuu fasal u yahay laga maarmaan oona uusan ansaxaynin waa arkaantii nikaaxa walaa yasixu ma ansaxaayo caqdu nikaaxi nikaax la gunidiis ilaa biweliyin weli maahane washaahideey cadlin amase laba markhaati oo caadilin ah labadaas haddaan leelin ma ansaxayo nikaax nabigaana sidaas sheegay sala allahu calay wasalam laa nikaaxa ilaa biweliyin washaahidey cadlin wamaa kaana min nikaaxin hayri daalika fa huwa baatilun waa xadiiska ibnu xibbaan nikaax ma ahaanin mid saxiixa ilaa weli iyo laba markhaatiyo cadaalada ma ahaanin nikaaxii aan sidaas ahaynna waa baatil waxaa lamid ah xadiiska tirmidi oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ayuma imra'ati nakaxat bikayri idni weliyiha weligu maahan mid gacanku samaysa bikayri idni weliyihaa uu yidhi nabigu sala allahu alay ayada weligeeda oo ilaahay weliga uga dhigay o arki doonaa weligeed waa soo socda weligeeda ilaahay weliga uga dhigay idankiisa la'aantiis gabadhii guursataa nikaaxeedu waa baail fanikaax waa baail fanikaax waa baail qof ilaah iyo qiyaamo rumaysan ma dhihi kara waa xaq waa xaq waa xaq ma dhihi kara iyadoo nabi maxamed leeyahay waa baail waa baail waa baail qofka ku shakiya hadalka nabiga ma rumay nabigii mar hadduu nabigu inuu yidhi la xaqiijiyo waa in qofku rumeeyo inuu xaq yahay oo u baail yahon gabadhaasu nin lahayn oo ninkay rabto guursan karto ninkay rabto iska guursan kartaa dhammaan gabdhaha masaafada lagu qabo ninkay rabaanay guursan karaan inta ka ciddo tirsadaan qofna weydiin maayaan nabi maxamedaa yidhi waa baail guur maahan nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam guur maahan marka kaasuma qabee hadday asaga rabaanna hadda hal ha guursadeen haddaysan isaga rabinna ninkay rabaan ha iska raadsadeen saas weeye walaa yasixu ma ansaxayo caqdu nikaaxi nikaaxa gunidiisu ma ansaxayo ilaa biweliyin weli un maahane washaahidooy cadlin iyo laba markhaati oo caadilina wayaftaqiru wuxuu u baahan yahay alweliyu weliga iyo washaahidaani labada markhaati waxay u baahan yihiin ilaa sittati sharaa'ida lix shardi alislaamu gabar muslimada gaal weli uma noqon karo markhaatina uma noqon karo walbuluuqu qaangaar saqiirku weli ma noqon karo markhaatina ma noqon karo walcaqlu caqli qof waalan weli ma noqon karo markhaatina ma noqon karo walxuriyatu xornimo qof oo waxa weeyaan addoon ah ma noqon karo ma noqon karo weli ma noqon karo oo nikaax ma guuri karo wakadaalika sidoo kale markhaatina ma noqon karo wadukuuratu labnimo falaa takuunu lmar'atu walkhunsaa weliyeyni gabar iyo labeebshe ma noqdaan weli gabaru nafteeda ma nikaaxido ayadu wilaaye kuma nikaaxido wakaalad kuma nikaaxido gabar kalena ma nikaaxido saxaabadu zaanigaday u yiqiinaan gabadha isbixida gabadha iyadu isguurida zaanigad ay u yiqiinaan saxaabadu soo ma jeedi saasaan u niqiina yidhah walcadaalatu markaasaa mid inta meel fadhiyo boqolkiisa kun iska qaata inta loo geeyo hay-adeed wilaayadaadii igu soo wareeji buu leeyahayda hadda haddaan inta ku imaado kore gurigan dabaqa walaalo isii masaxa yaale guriga miyaan leey see kugu siina wilaayadan gabadhaad weydiinayda maxay ti yaa u dhiibey maadaa u dhiibey sharcigu uma dhiibini kitaab ay ku taala lama helaya gabadha wilaaye haysata soo ma jeedi markaad leedahay ninkan weli u dhiibay aawey hay haya hay ku siina ilaa qofku wuxuu hayaa la weydiiya soo ma alera qof u dhiibo ibnu jariiru dabari wuxuu yidhi haddiiba haddiiba gabar markay guur u baahato ay nin weli ka dhiga karto ama ay wakiilo karto oo saas ku guursan karto ilaahay qowlkiisu macno ma yeesheen falaa tacduluhun qofka yidhi gabar adeer iga weli dhigo waa qof yidhi ilaahay warkiisu macno ma lehe ii dhiib adaa hayee taladee saasuu ka dhigan yihi waa mufsid wاlcadaalatu cadaaladna waa shardi waa inuu cadli yahay weliga markhaatiguna waa inay cadaalad yihiin laakiin shardigaas u fiirso haddii gabadhii aabbeed muslin yahay maalan ama weligeedii kale hadduu muslin yahay laakiin uu faasiq yahay maxaa la samaynaa shaaficiyada qowlka muctamadka waa qowlkaas weli uma ahan waa ka guurtay wa saasay leeyihi laakiin raafici wuxuu yidhi agarka muta'akhiriinta waxay fadwoodeen weliga faasiqa waa aabba waa tukada waa sooma waa sakeeya toobaakadu cuna ama waa qayila ama waa tuug ama waa isbaarayste waa faasiq ama qamradu cabaa ama waa zaani waa faasiq waa faasiq aabbihii waana muslima waa nin tukada soo ma jeed ee gaal maaha waxay yidhaahdeen mutaakiriinta badankoodu asagaa gabadha nikaaxina saasuu leeya raafi xashadoo ku dhiga inin dhigaya khuraasaaniyiintu kumaba sii jiraan ruyaaniyaa sidaas doortay nawowi wuxuu waxaa la weydiiyey khazaali faasiq weli ma noqona markaasuu wuxuu yidhi haddaan ka qaadno wilaayadu waxay ku wareegayso mahan qaadiga qudaadana maanta joogtaana waa kuwama ha kan waxaan faasiqnimada kula xukminay ku sugan yihiin soo maha see marka faasiq faasiq looga wareejina ha loo daayo ayagaa dhaleen ha bixiyeen gabdhahoodi saas in la yidhaahdo weye imaam nawowi wuxuu yidhi imaam nawowi wuxuu yidhi warkaas waa war wanaagsan waxaana habboon in asagaas lagu dhaqmo oo la yidhaha maanta gabadha ninka weligeeda hadduuba muslim yahay isagu ha nikaaxiyo hal iska yidhaah isagu ha nikaaxiyo baabkaasa laga leexay saas ilaa laakine annahu shaaniye laa yaftaqiru uma baahna nikaaxu dimiyati gabadha dimiyada guurkeeda gabarh oo gaalada dimigaa ka mida oo yahuud ah ama kiristaan ah aad dhici karta nin muslim inuu guursaduu rabaa weligeeduna waa haddee gaalkaasba la dhihi maayo marka muslim hadduusan ahayn weli uma ah gabadhan dimiyadaaho gaashaa weligeedu islaamnimo looma shardiyo ilaa annahu shaaniye laa yaftaqiru uma baahna nikaaxu dimiyati gabadha dimiyadda guurkeeda ilaa islaamin weliye weliga islaamnimadiisa walaa nikaaxu lamati addoonta nikaaxeedun uma baahna ilaa cadaalati sayid sayidku faasiq ahaada isagaa gurina addoontiisa ee inuu cadli yahay looma shardiyo wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed